Arday dhamaysatay Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday madarasada Daarussacaada ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay xerada qaxootiga Xagardheer. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka madarasada, waalidiin, macalimiin, culimo u diin, oqaal iyo ardayda loo qabtay munaasabada. Maamulaha madarasada Daarussacaada, Macalin Maslax Aways Cali ayaa ka warbixiyay tirada ardayda.
caruurta aan siin doonno shahaadooyinka waxay ka tirsan yihiin gabdho iyo wiilal waxay ilaa tiradooda waxay gaaraysaa soddon arday ardaday yaryar ee farbartayna waxay gaarayaan ilaa shan iyo labaatan arday ardada khadka waxaa ku jirta madarasatu daaru sacaada machad la yidhaahdo machadulbayaan litacliimi alkhuduud alcarabiya oo mar dhoweed la asaasay oo saddex dafcadood ay ka qalin jabiyeen oo lagu barto far- farqurxinta maanta farqurxintii waxay noqotay shay muhiim ah oo ilaa la barto aanan la socon karin dadkii magaalooyinka waaweyn aaday dib bay noogu soo laabteen in ay farti la baray u soo laabteen marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa iyo dadka waaweyn iyo dadka yaryarba machadulbayaan wuu idiin soo dhowaynayaa Qaar ka mid ah madsharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
waxaan farxadda la qaybsanaynaa jeelkani quruxda badan ee qalinjibiyey Een, marka saddex qodob ayaan ka hadlayaa mid waxaan la hadlayaa waalidiinta midna ardayda midna macallimiinta ardayda waxaan farayaa kow juhdi aad soo bixiseen dadaal aad soo bixiseen meesha aad taagan tihiin waa heerka ugu quruxda badneed ee noloshiina waxaa idinku dhiirigelinaya inaad aqoontiina sii wadataan oo dugsi qur-aan aad bogteen niyaddiina idin ku qufulin waxaan mahadnaq u jeedinayaa waalidiintii u soo dhabar adkaaday ardaydan garab taagnaa ee mustaqbalkooda iyo sharaftooda qayb liwaax ka soo qaatay waxaan sidoo kale bogaadin u jeedinayaa macallimiinta madarasada daarursacda maadaamay soo saareen jeel qurux badan waqtina ay geliyeen dadaalka aad bixiseen rabbi ha idinka jaa'iseeyo ardayda hadda qur-aanka maanta gabagabada joogto shaqada ugu adkeed hadday u dhiman tahay waxyar dhulkay banneeyeen laakiin shaqada xooggeeda way dhiman tahay in ay waalidiinta taas ku baraarugsanaadaan shaqo adagna ay u dhiman tahay sii wadaan shaqadan Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo madarasada Daarussacaada tan iyo markii la aasaasay.